bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobada warka doornamukooda ugu dorkaroona wasiirka cusub ee u awqaafta iyo arrimaha diinta hirshabeelle oo kulan johor kula qaatay culmaa udiinka gobolka shabeellaha dhexe ra-iisul wasaare xamse cabdibarre oo magacaabis cusub sameeyey siyaasiyiinta ee ka soo jeeda gobollada waqooyi oo muqdisho ku maamuusay duuliyihii diiduqeynta magaalada hargeysa madaxweyne ciro oo kormeeray suuqa idaacadda oo xalay gubtay warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan ruushka oo taageer waali ah u ballanqaaday dowladda suuriya qodobadaasi wuxuu ku soo kordhaa ayaad warka ku dhegaysan doontaan hadduu eebeen u qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
mar kale doornimo wanaagsan intaasi waxay ahaayeen qodobada warka kuwooda ugu doorkaroon markana waxaad ku soo dhowaataan warkii faahfaahsan wasiirka cusub ee awqaafta iyo arrimaadiinta hirshabeelle ayaa kulan johor kula qaatay culmaa udiinka ka soo jeeda gobolka shabeellaha dhexe maxamed axmed cabduladiite ayaa warkani inuu faahfaahinaya
culimada gobolka shabeellaha dhexe iyo midowda macalimiinta dugsiyada qur-aanka gobolka ayaa kulan soo dhoweyna u sameeyey wasiirka cusub wasaaradda awqaaftiiyo arrimaha diinta dowladda hirshabeelle xildhibaan cali ismaan ibraahim cali ciiley oo uu dhowaan magacaabay madaxweyne cali guudlaawe xuseen culimada ayaa lagu bariyay wasiirka cusub inuu u fududay mas-uuliyadda culis ee loo igmaday kadib waxaanu leenahay wasiirka hambalyo hambalyo ayaan leenahay kulanka maanta ah uu naga ajiibay kaasoo marka annaga aan weydiisanay inaan markaasi la kulanno maadaama aynu nahay culimmadii gobolka shabeellaha dhexe joogtay taasna waxaan kaga mahad celinaynaa allah bacdallaahi wasiirka waa ku mahadsan yahay ajiibitaanka uu na ajiibay insha allahu tacaala waxaynu diyaar u nahay inaan la shaqayno wasiirkanaga oo maanta maalintiisii saddexaad magacaaban inaan la shaqayno oon garab istaagno maadaama aynu nahay culimmadii joogtay gobolka shabeellaha dhexe khaasatan degmada tan jowhar iyadoo marka aan jecelnahay in la kor yeelo ilaahay kitaabkiisa subxaanahu wa tacaala diinta tana aan dadka gaarsiino intii wacyigelin ah qaybta nagaga aadan inaan markaasi aan qabano taa waxaa u nahay diyaar insha allahu tacaala wasiirkana waa u hambalyaynaynaa waxaan leenahay wasiir soo dhowow soo dhowow ugu horeyn waxaan halkan uga hambalyaynayaa wasiirka cusub ee wasaaradda awqaafta arrimaha diinta dowladda hirshabeelle ustaad cali ciiley ustaadka waxaan leenahay allaha barakeeyo xilkana allaha ku asturo insha allahu tacaala allahana u fududeeyo wuxuu qaaday waa u adeegista diinta islaamka insha allahu tacaala waa mansab wanaagsan ilaahay subxaana wa tacaala ajirkeeda ha siiyo waxaanu leeyahay insha allahu tacaala allah u fududeeyo u adeegista diinta waxaan sidaas oo kale aan ka mahad celinayaa kulankan oo aan wasiirka markii magacabistiisa soo baxday kadib laba beri gudahooda ku qabsoomay oo wasiirka naga ajiibay siduu nugu dhegan nugulaaday oo nooga dhagu fudaadan waa uga mahad celinaynaa qof kasta lagama helo qof kasta lagama helo laakiin qof diyaar ah oo diintu adeegisteeda diyaar ah culimmada inuu la shaqeeya diyaar u aha laga helaa taasina mahad celin ayaan ka soo jeedinayna oo ballaaran ta saddexaad insha allahu tacaala ballanqaadyadii aan wada galnay iskaashiga iyo iskuduubnida iyo isla qaadidda diinta koryeelideeda oo wasaaradda iyo culummada ay qaadaan insha allahu tacaala dhankeena waxaan diyaar u nahay in aan fulino wasiirkana garbihiisa aan noqono insha allahu tacaala waxaan ilaahay dhowaanteena ka wada baryaynaa in umuuraheena noo sakhiro insha allahu tacaala bilaha barakaysan ee noogu soo socday bishan shacbaan insha allah khayraadkeeda allahna waafajiyo nafaxaadkeedana allahna siiyo insha allahu tacaala waxaan ilaahay ka baryaynaa in wixii markaasi aan halkan ku balannay inaysan noqonin war ay noqdaan waxqabad wabilahi towfiiq wasiirka wasaaradda awqaaftiiyo arrimaha diinta dowladda hirshabeelle xildhibaan cali ismaan ibraahim cali ciiley ayaa culimaudiinka gobolka ugu mahad celiyey kulankan soo dhoweynta ay u sameeyeen awalan ilaahay baa mahad iska leh intaa kadib waxaan rabaa inaan idhaahdo culammada sharafta iyo karaamada badan bundigihii wasaaraddan iyo khaasatan gobolka shabeellada dhexe oo galabta isoo booqatay inaan idhahdo waa mahadsantihiin intaa kadibna waxaan rabaa inaan u mahad celiyo anigoo saddex maalmood magacaaban madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali guudlaabe xuseen oo ii garta xilkan in uu ii magacaabo hogaamiyena wasaaraddan inaan idhahdaan rabaa madaxweyne adigana waa mahadsan tahay insha allah waxaan noqon doonaa ninka waajibkiisa guto intaa kadib haddii aan la idmo maalmaha aanu xilka la wareegna insha allah waxaan u qidmayn doonaa diinteena islaamka ee suuban waxaan u adeegi doonaa bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa dowladda hirshabeelle ilaahay idinkiis waxaan fuli doonaa aydii qur'aankooda aheed wauufuu bilahdi ina alahda kaana mas'uulan ballantii aannu qaadnay ee aan culimmadana galabta ku ballannay ee aan madaxweynahana ii idmaday ayaannu fuli doonaa insha allah haddii ilaahay idmo ma noqon doonno kuwa iska joogo oo mas-uuliyiddii loo idmaday aanan gudanin ma noqon doonno inta awoodayna haddii ilaahay idmo insha allah galabta marka waa bogaadin iyo culimmadii oo ii soo salaantay ajandooyinka kale iyo muxuu ahaayey sistamka wasaaradda iyo dhammaan talooyinkii aannu gaarnay iyo kuwa soo socdaba dib ayaannu ka sheegi doonaa insha allah galabta shirkayna wuxuu ku saabsanaa oo keliya culammadoo salaan iyo bogaadin iigu timid iyo isbarasho iyo anigoo insha allah soo dhoweeyey u mahad celiyey marka waa mahadsantihiin culama khayr badan aad rajaynaa insha allah waxaad noqon doontiin tiirkii udbaxaadka ahaa ee wasaaraddan ee aannu ugu shaqaynayna dhammaan soomaaliya gaar ahaan dowladda hirshabeelle insha allah kuwa tiirarkooda ayaad noqon doontiin ilaahay idinkiis anigana waa idinkula shaqayn doonaa waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maxamed iite
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdibarre ayaa u magacaabay ismaaciil siciid aamuuse maare ku-xigeenka degada xamar kadib markii soo jeedinta wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda xamse cabdibarre ayaa sheegay mas-uulkan cusub uu xilka u magacaabay inay aada isugu dhowaayeen waxa uuna ka soo jeedaa mudane ismaaciil siciid aamuuse maare ku-xigeenka degada xamar degaanada maamulka puntland ra-isul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdibare ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey sameynayay magacaabis wax uuna xilka ka saafay uuna xilka ku safay xubno aada ugu dhow dhow ay ku jiraan kuwaasoo kasoo jeeda deegaanada jubbaland iyo puntland magacaabista maare ku-xigeenka dekedda muqdisho ayaa la sheegay in ay qeyb ka tahay qorshaha dardargelintii horumarinta kaabayaasha dhaqaale ee dekedaha dalka ku yaala si waafaqsan qorshaha isbeddelka qaranka siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolada waqooyi ayaa muqdisho ku maamuusay doolihii diiday duqeynta magaalada hargeysa cabdisalaan juule ayaa warkan magaalada muqdisho oo kasoo diray
siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolada waqooyi ee magaalada muqdisho ugu sameeyeen kulan isugu jira xus iyo mahadnaq duuliyihii iska diiday inuu duqeeyo magaalada hargeysa oo lagu magacaabo axmed maxamed xasan axmed dheere waxaa kulankaas isugu jira xuska iyo mahadnaqa ka qayb galay gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac wasiiro xildhibaano siyaasiyiin iyo dadweyne kale axmed dheere ayaa waxa uu qaatay go-aan geesinimo leh isagoo ka hor yimid inuu duqeeyo xusuuqna u geysto shacabka ka soo jeeda gobolada waqooyi waa uuna iska diiday inuu ku duqeeyo diyaaradii isagu u waday ugu horeyn agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulaahi xayir ducaale ayaa kulanka ujeedkiisa faahfaahiyey halkan waxaa lagu maamuusayaa caawa xaflad weyn oo loogu talagalay isaga in lagu maamuuso oo ay soo abaabuleen madaxda shacabka ganacsatada dhallinyarada haweenka iyo dhammaan dadka ka soo jeeda beelaha direed khaasatan beesha beelaha waqooyi aad bay sharaf noogu tahay dhammaantayo anoo ku haya magac ku hadlaya magaca guddiga qabanqaabada in xafladda intaa la eg loo abaabulo oo loo sameeyo duuliye axmed oo xafladda wax ka waaweyn u qalma wasiiradii xildhibaanadii iyo mas-uuliyiintii kale ee goobta ka hadashay ayaa sheegay in axmed dheere uu ku suntan yahay geesinimo xushmad ay ku dheehan tahay waxauna ka hortegay sida ay sheegeen xasuuqii loo geysan lahaa dadka ka soo jeeda gobolada waqooyi axmed wuxuu sameeyey wax ilaahay hortii iyo ummadda soomaaliyeed uu sharaf ku yeeshay waa sababta aynu caawa halkan u fadhinno aynu u xusayno aynu leenahay waad mahadsan tahay axmed quluubtaydaad ku jirtaa taariikhda ummadda soomaaliyeedna waad gashay xilliga magaalada hargeysa dagaalaa ka dhacay qofkii hargeysa garanaya waxaa ku teedsan buuro waaweyn oo dhinaca koonfureed ee magaalada dhaca buurahaasi buuraha waxaa la saaray dhammaan madaafiic qaybtii lixlaatanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya wixii ay lahaayeen oo dhan axmed dad la mid ah oo duuliyayaal iyo saraakiil iyo madax la mid ah ayaa dalkan dadkan ka geystay golofallo aada u xunxun waxay maanta ku nool yihiin intooda hadhay waa la yska garanayaa inta dhimatana qaab ayagoo maqsin ku xidhan meydkooda la helay meela laga soo saaray in inaad cafisaan wixii dhacay oo dowladnimada qaladka ka dhacay mid ka mid ah kii ugu weynaa u ahaa in la cafiyo laakiin dee wixii dhacayna taariikhaha jiray hadda waxaan filahaa dhallinyaro badan aaday ugu baraarugsan yihiin laakiin wuxuu go'aansaday inuu muxuuaha ka hor yimaado oo muxuuaha badbaadiyo ummaddaa soomaaliyeed badbaadiyo waa sidii muxuuaha ay aayaadkii qur-aankii waatii halkan laynooga akhriyey faman axyaaha fakaannamaa axya annaasa jamiica waa qof moogta humanitiga badbaadshay wey axmed beerata uu sameeyey ee geesinimo leh ee iimaan intuu ilaahay ku xidhay naftiisii laasam isagoo faamilila caruur leh inuu bareero inuu ka leexdo amarkii la siiyey oo uu dagaaradda intuu cidlo dhigo ba mumkiina cidlo ku daadiyo uu isaguna lugeeyo jabuuti lug ku galo waa geesinimo wadaniyad dad jacayl iyo intii la sheegay oo dhan axmed waa laguu mahadnaqayaa sida aad u maqlayso kulligayo qalbigayagaad ku jirtaa axmed axmed deere wuxuu mudan yahay in sidaa la yidho annakoo ah madaxda maanta fadhida kuraasta halkaa waxaan uu nimid waxa wanaagsan iyo waxa xun inaanu kala taageerno si qofka soomaaliga ee mas-uulkaahi u ogaado in hadduu wax xun sameeyana uu leeyahay ciqaabteeda hadduu wax wanaagsan sameeyana magaalo kastuu tago saanoo kale looga xusi doono axmed hadduu muqdisho ka tago oo marka tago oo kismaayo tago oo nairobi tago meel walba xuskaasu astaahilaa
dab xoogan oo u geystay khasaare badan oo hantiyeed ayaa xalay qabsaday suuq idaacad ku taala magaalada hargeysa waxaana saacado badan dabkaasi ku socda halkaasi kadib markii lagu guulaystay in dabkaasi la damiyo inta uusan ku faafin xarumo halkaasi ka agdhowaa madaxweynaha maamulka somalilan cabdiraxmaan ciro wasiiro ka tirsan maamulka somalilan iyo mas-uuliin kale ayaa saaka kormeer ku tegay suuqa idaacadda oo xalay ka kacay dab xoogan oo khasaara kasoo gaaray ganacsato aada u fara badan cabdiraxmaan ciro oo ka hadlay dhibaatada ka dhalatay suuqa gubtay ayaa ugu tacsiyeeyey dadkii ku hanti beelay waxa uuna ilaahay dadkaasi uga baryey in uu siiyo bedel kheyr leh waxa uuna ballanqaaday in maamulkiisa ay garab taagan yihiin dadkii xalay hanti beelay halka aad naga dhegeysanaysaana waa ra-iida wajoor markana warka dibadda sidaa lagu soo waramayo dowladda ruushka oo xiriir baaxadweyna lahaa dowladdii laridii ee suuriya uu hogaaminayay bashaar al asad ayaa hadda doonaya in dib u soo celiyo xiriirkii kala dhexeeyey dowladda cusub uu hogaaminayo axmed al-sharaa la taliyaha sare ee siyaasadda bariga dhexe ee dowladda ruushka vitalina kuma ayaa sheegay in dowladdiisi ay diyaar u tahay in xiriir dhow ay la yeelato dowladda cusub ee suuriya ayna ka taageeraan dhinacyo kala duwan nakuum ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin inay ka caawiyeen dowladda cusub ee suuriya dib u dhiska dhaqaalaha iyo horumarinta adeegyada dowladda oo ay ku jirto in dib u habeen lagu sameeyo kaabayaasha oo ay weheliso inuu ruushka qalabeeyo milatariga suuriya uu leeyahay ee diiba u dhisaysa dowlad uu hogaaminayo dowladda ruushka ayaa doonaysa in ay sii jirto saameyntii gudaha suuriya ay ku lahaayeen in ay sii joogaan saldhigyadooda militari waxa ayna ruushka doonayaan in xiriir la mid ah tii dowladdii hore ay la yeeshaan dowladda ruushka nidaamka cusub ee la wareegay tirada dalka suuriya ayaa doonaya inay xiriir la sameeyaan dowladaha caalamka waxaana ka mid ah dowladaha wadahadalada la furay ruushka oo wasiirkooda arrimaha dibadda u tagay magaalada dimashiqa akhyaartan dhegeysanaysaa warkii doornimo maanta halkaas ayaan kusoo gabagabeynaya aalaba warka waxaa idin socodsiiya anigoo cabdiqaadir maxamed imaana warka waxaa soo saaray cali maxamed warsame cali kaabin calike farsamada harla-aaneedna waa al-ustaad cabdiqaadir maxamed yuusuf balaag waad kumadsantihiin dhegeysiga la socoshada barnaamijyada iyo wararka ka baxa radio joor bahda radio joor isku dawana waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
maandhaw igaarkaygii biyaha webiga iyo miir